waxaad warbixin naga siisaa sida u aragtaan heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka soomaaliya
heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo ka dhacay labaatan ka dhacay xerada afisiyooni horta annaga haddaanu nahay xisbiga samo ayaan ahayn xisbiyada lagu marti qaaday meeshaas waxaana ka dhacay maxaa la yidhaahdaa heshiis aad iyo aad oo weyn oo ka farxiyey ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan marka waxaanu taageero ka soko dadka farxadda dadkaas farxadda u naaloonay ayaanu ka mid nahay waxaanan u aragnaa in oo ay tahay meesha bilow ay tahay dhibka dhammaynta dhibka uu jiro dalka ka jira ayaanu u aragnaa marka sidaa darteed xisbiga samo aad iyo aad ayuu u soo dhawaynayaa waxunaan waxaanan leenahay waa tallaabo wanaagsan hore loo qaaday aan hore usii soconno aan hore usii soconno ayaanu leenahay waan gartay hadda xukuumadda soomaaliya waxay wadaa ee qorshe ku aadan in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho sida ay wax u wado xukuumadda idinka ma la dhacsan tihiin masene waxyaabo kaleento oo u muuqda in caqabada ah ayaa jiro
maya caqabad waa gooni iyo maxaa la yidhaahdaa dhacsanaanta inuu one man one bood loo socdona waa arrin kale marka waa waa waa ku dhacsannahay in tallaabo hore loo qaado la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed in ay gaaraan in ay codkooda qofka ay jecel yihiin siiyaan ayaanu jecelnahay inkastoo hadda lagu jiro qaabka la yidhaahdo doorasho dadban inkastoo aanaan raalli ka ahayn haddaanu nahay xisbi laakiin haddiiba lagu gaaraayo nin iyo codkiisa waa taageersannahay waxaanan leenahay wax kasto caqabad kasto maxaa la yidhahdaa arrintaas baa baajinayo waa diidanahay waan ka soo hor jeednaa
wa wa waan gartay inkastoo soomaaliya ha si loo gaaro in soomaali ay gaarto nin walba ayuu codkiisa
waan gartay adigoo mahadsan inkastoo soomaaliya awood qaybsi wax lagu qaybsanayo idinkana xisbi aad tihiin marka xisbigiinan haddii wixii awood qaybsi ay yihiin sidee marka kusoo baxaysaa idinku
maya xisbiga hadda xilligan awood qaybsi xisbiga shukulkuma laha laakiin hadda waxaa berito xisbiga waxaa loo diyaariyey berito inuu ka qayb galo maxaa la yidhaahdaa doorashadaas one man one vote laakiin hadda sida ay soomaalidu kale ay qabaan ayaanu qabnaa waxa waaye waxa habka wax loo qaybsaday ayaa wax ku qaadanaynaa insha allahu tacaala
wa wa waan gartay marka xisbigiinan marka laga hadlayo bal qaabka uu u shaqeeyo haddii aad noo sharaxdo
xisbiga waa xisbi magaciisa waxaa la yidhahdaa samo markii la ballaariyona waxaa xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ololeynta qof kastoo soomaali ah odadiisa ayay gaarnay sideed iyo toban sano wiil iyo gabarhba maskaxdiisa fiyow aan bukeen waxa waaye waa usoo loo soo dhaweynaya waa xisbi dimuqraati ah oo u halgama inta u halgama midnimada iyo sidnaanta iyo in soomaali ay iyadu gaarto lilium codkiisa laga baxo afqaybsigan oo haddi loogu jiro maxaa la yidhahdaa shanta beelood iyo shanta beelood ama afar beelood iyo barsa lagu qaybsado in looga baxo ayuu dadaalkiisa ugu jira wa waan gartay inta badan caqabada ka jira soomaaliya marka laga hadlayo dhanka siyaasadda marka qorshihiina mustaqbalka ma xisbi ahaan in aad doorashada ugu qayb gashaan masale haddii xaalka sidaas ii ahaado awood qaybsiga idinku qorshe kale ayaad keenaysaan maya aniga qorshaha aan hayno waxay tahay hadda waxaa lagu qaybsanaya afar beelood iyo bar arrintaas in laga gudbo soomaali qaab xisbi ay ku tartanto barnaamij oo siyaasadeed oo meeshaas lasoo dhigo soomaalina ay ku xujaan ninka barnaamij wanaagsan u hayo ummadda soomaaliyeed oo as isleeyahay soo haddii aan xisbigii ugu guulaysto habkaas ayuu wax ku hegi doona ayaa dalka noo noqon doona haddii ilaahay yidhaahdo halka maanta lagu tartamayo afar beelood iyo bar ugu dambayntii marka maxaa tala ah oo aad soo jeedinaysa adiga
waxaan soo jeedinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in horta isqabqabsiga badan laga gudbo waa la og yahay dhib badan inuu dhacay soddon sano in ka badan ayaa soomaali ishahaysatay hadda waxa aad ishahaysisha in oo maxaa la yidhaahdaa dowladaha diriska ama kuwa aan diriska ahaanba inay dama'aan qarannimadiini inay khatar geliyaan sidaa darteed wax kastaba oo inuu dhinaca laga la dhigo laga la fiirsado keliya sida midnimad soomaaliyeed difaaca qaranka qaranka sidii loo soo celin lahaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed sidii loo celin lahaa loo soo eshin lahaa inaan laga fikiro keliya ayaanu aan leenahay inay wanaagsan tahay halka lagu fikiri lahaa in hebel aan ka guuleysto ama gobol hebel ha guuleysto in taas laga baxo laga fikiro keliya midnimada soomaaliyeed sidaa dib loogu soo loo soo celin lahaa